goobo ganacsi ee degmada afgooye iyo weliba kormeer amni xaqiijinka kasaday guddoomiyaha degmada afgooye waana duqi magaalada way uga heliyayeen ku-xigeenadiis taliyaasha booliiskii nabad sugidda mahadi axmed xasan guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada afgooye oo ku hadlay kormeerkan waliba bulshadanka baaqay inay ku shaqeeyaan nabadgelyada maamulka ilaamaha amniga waxay kormeer ku soo mareen dhammaan waaxaha degmada dukaamada maqaayadaha magaalada nabadgelyadeeda si wada jir ah ayaa looga shaqeeyey waxaa markhaati idinka ah ciidamadii nabad sugidda iyo booliskii oo wada socday iyo maamulkii degmada oo ka soo dukaamaysanaayo dhammaan xaafadaha degmada iyo suuqyada iyo maqaayadaha si nabadgelye ah shacabkii goobihii oo lagu cayaarayay banooniga kulli soo wada maray haddana waxaan taagannahay barxaddii baar ismaaciil si nabadgelye aan ku imaannay magaaladu waa nabad dadweynaha waxaan faraynaa inay nabadgelyada ka shaqeeyaan wixii dhibaayana ay soo sheegaan amniga waa aad iyo aad u fiican yahay ciidamada kala duwan ee magaalada joogana waxaan u diraynaa hambalyo sida ciidanka booliska daraawiishta nabad sugidda iyo milatarigaba intaba way mahadsan yihiin nidaamka ay uga shaqeeyaan degmada taasna waxay keentay inaan caawa si nabadgelye ah kusoo kormeerno dhammaan laamaha xaafadaha afgooy ay ka kooban tahay suuqyadeeda maqaayadaheeda goobaheeda banooniga sidoo kale guddoomiyaha degmada afgooye waana duqa magaalada suldaan cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe inanishii tilmaamay nabadiya ku jaarta degmada afgooye
waxaan soo marnay suuqyada kala duwan ee degmada afgooye waxaan soo kormeernay meelaha bulshada iskugu yimaadaan maqaaxidaha goobaha ganacsiga meelaha dee dhallinyarada sanadkan waxaa waaye waa kubaddii waa la soo koobay waxaa laga dhigay meel salaxyadii si nabada oo kormeerkeen noogu soo dhammaaday howshan waxaa ka soo shaqeeyey laamaha amniga ee degmada afgooye rag dhallinyaro ah oo u carbisan amniga waxaan taagannahay argada baar ismaaciil waxaan kormeer kale oo ku soo marnay rugaha degmada ay ka kooban tahay ee laga sugaya amniga degmada maamulka degmada intiisa kala duwan iyo laamaha amniga oo si wada jir ah waxay ku soo kormeereen rugaha waxaa u soo mahadceliyeen ciidanka saacaddan la taagan yahay amniga sugaya waxaan leeyahay amniga degmada afgooy waa nabad waxaan leeyahay nabadda lasii jabaaro annagana garabkiina nahay maamulka haddaan nahay degmada afgooye waxaan rajaynayaa dadka dhahayo degmada afgooye nabad kama jirto waxaa daliil u ah xilligan la taagan yahay inaan si nabad ah waacaha ka kooban tahay degmada afgooye lug aan ku soo marnay soo damaashaadnay meelaha ka soo qaxweynay si nabad ah kormeerkeena noogu soo dhammaaday kormeerkaanna oo maanta keliya ma dhicina roondo waxaa jirto oo habeen kasta la sameeyo maanta marka caawa waxay ahayd caawa habeenkii maamulkay ahayd marka annagana waxaa waaye maamulka haddaan nahay garab waxaan u nahay laamaha amniga sii laba jibeeraan leenahay shacabkan waxaan leenahay sida aad noola shaqayseen waa ku mahadsantihiin ujeedka guud ee kormeerka musu guddoomiyaha kasaad ee goobaha shalduwe ganacsi yahay xaqiijiyaha kormarada amni iyo koronkohowka ganacsi ee ku jara degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose